Gudoomiyaha Gobolka Saraara Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa xarigga ku jaray dhismo cusub oo la dhisay dowladda hoose ee degmada Dhanano oo ku tirsan gobolka Saraara. Waliba ka qayb galaya munaasabadda Xarag-jarka, maamulka degmada Dhanano, bulshada kaabayaasha shil gadisan iyo marti-sharaf-galada. Gudoomiyaha degmada Dhanano Maxamed Axmed iyo Gudoomiyaha Gobolka Saraara Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa waliba ku warbixinaya xarag-jarkan iyo muhiimadda uu leeyahay dowladda hoose ee degmada Dhanano.
Waxa ay ka kooban tahay dhismaha guud ee qowaanka oo ah qof 4x4 ah ama afar lagu dhuftay afar iyo qol afar lagu dhuftay afar ah iyo qol afar lagu dhuftay lix ah iyo qol afar lagu dhuftay laba ah iyo geedhka weyn ee ballaaran oo koob iyo siddeetan mitir ah marka sidaa loo dhereriyo. Dhismaha xarunta markadeerka laga reebo waxaanu ka dhisnay haddaanu nahay maamulka degmada Dhanano kabkii naloo soo daayay ee ay dowladdu noo soo daysay ayaanu ka dhisnay waana fikraddii maamulka degmada Dhanano ka soo meexday isla markaana aanu la kaashanay barasaabka gobolka isaguna uu naga aqbalay oo nagu garab galay ee tiimkan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha oo runtii ku dhiiraday in ay kabkaa aanay fujaan ka cabbin oo ay runtii ku dhisaan degmada quruxda badan leh waxay kaga duwan yihiin oo ay runtii ay u yihiin hormood u yihiin degmooyinkii kale degmo weli laga dhisay oo kuwii nala midka ahaa lixda degmo ee gobolku ka kooban yahay dhanaanun baa dee kow ka ah